kuwa ah laaba aqbala in laga aragti duwanaan karo keliya ma helaan mudnaan waxaa sidoo kale u abuurma fursado badan oo nolosha ah iyo aqoon badan oo ka dahsoon haddii aad og tahay inaad leedahay kartida dhegaysiga awoodda gorfaynta iyo isdhaafsiga aragtida kusoo biir wadahadalka kana mid noqo saaxiibada ku xihan barnaamijka kaswadaag oo ah toddobaadle lagu falanqeeyo mawduucyo muhiim ah oo horumarka dalkeenna quseeya kala soco radiyo himilo toddobaad dhammaad kasta abbaar shanta galabnimo doodiyo allayleh dabuurtaadi leedahay waa hadal daawayno aniga way deeqay
xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday ka habsanay dunidu inaga uu dambayne ka habsanay dunidu inaga uu dambayne calankeennan daadegay miyaydan dareemayn
bismillaahi raxmaan raxiim kulan wanaagsan dhegaystayaal waa barnaamijkii kaswadaag oo toddobaadkiiba mar aan isugu keenno cuquusha nool iyo dhargaradka bulshada si aan iskula qaadaadhigno dhibaatooyin ka muuqda iyo xalkooda fursadaha daahsoon iyo dabagalkooda toddobaadkan waxaynu diradda ku saaraynaa qaybtii labaad mawduucaynii ahaa sidee dhallinyarada u arkaan habnidaameedka e iyo b ee laga dhigay bajaajta si loo xadido sawaxanka magaalada ka jirta waxaa barnaamijka marti igu ah caydiid mire cabdisalaan nuur iyo axmed maxamed oo intuba ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ah ee soomaaliyeed farsamadu waa saaxiibkay ibraahim cali soo saarista iyo tabintuna waa anigoo cabdicais rabaniya soo dhowaada saaxiibayaal
xarunta qur-aansaarka iyo daawadhireedka ee caynul caafiya cayununaadka dadkeenna cadaajoo noloshooda cadibaa culimo caynadooda taqaanoo rabbi ciribjarhkooda ku ciseeyey caynul caafiya ku caanoo ciiddeenna ugu haysatee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada cudur weeye baabasiirku dadku ay ka cabtaane dawadii cirib tiri laheed oo caynadiisa baabi'in caynul caafiya casri iyo leel idinku caawinaysa codkeenna maqla oo iminkaba u ciribsada caam ahaan umulisibiyaanka dumarkeenna cadibaa iyo cadawareerkaba dawooyin cudoon oo dhaqso u cirib jara caynul caafiya casri iyo leel idiin diyaarisee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada xarunta caynucaafiya cudurrada idinka daaweynaysa waxaa ka mid a isha jinka sixirka galaha umursibyaanka caadawareerka iyo baabasiirka waxayna xaruntu idiin diyaarisay toobin casri ah iyadoo dumarka ay toobayaan haween aqoon durugsan u leh halka raggana diyaar ay u yihiin rag khibrad u leh cudurradaasi waxay xaruntu idinkaga daweynaysaa dawdhireed freesh ah iyo qur-aanka kariimka qaybta qur-aansaarka waxay xaruntu dadka qur-aanka ugu akhrinaysaa laba qaab oo kale ah qur-aanka oo idil oo qofka lagu dhammeynayo boqol afariyo tobanka suuradood iyo qaybta ruqyada sharciga ah sidoo kale xarunta caynul caafiya dadka qoysaska ah iyo kuwa soo gaari waaya xarunta waxay u diyaarisay culimo heegan ah oo goobahooda ugu tegaya dawooyinka ay xarunta caynulcaafiya idiin hayso waxaa ka mid ah dawaa caafiyaad lil baabasiir oo loogu talagalay in gebi ahaanba ay baabasiir ka tirtirto dawaa macjuun ekfashin oo iyana lagula tacaalo infekshinka ama galaha dawada umulsibyaanka oo tayadeeda la xaqiijiyey haweenkii qaatana rabbi uu ugu sahlay inay uur qaadaan iyo saliido taya leh oo loogu talagalay madaxa saliidda asli waxa ay bixisaa timaha waxaanay timaha ka ilaalisaa googo'a daadashada agoolka waana ay madoobaysaa timaha halka saliidda dawo ay dawo u tahay madax xanuunka goonjabka hurdala'aanta madax wareerka weliba saliidda dawo waxa ay dejisaa madaxa xarunta caynulcaafiya waxay ku taallaa agaarka isgoyska balaagsii gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shiir kole wixii faahfaahin intaasi dheeri ah fadlan ka wac eber lix hal sideed siddeetan iyo kow siddeetan iyo sagaal toban ama eber lix hal sideed eber sagaal eber sagaal eber sideed
xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday ka habsanay dunidu inaga uu dambayne ka habsanay dunidu inaga uu dambayne calankeennan daadegay miyaydan dareemayn
sida aan la wada soconno dalka waxaa si toosa uga dhaqangalay muddo bilooyin ah habka ah a iyo b oo lagu kala xadidayo tirada xaddaafka ah ee bajaajta taas oo ay dhibaatooyin badani ku qabeen socodka dadka oo sheega had iyo jeer in saxmadda magaalada ka jirta ay sababta koowaad iska leeyihiin bajaajleyda oo xadkii loogu talagalay dhaafay maamulka gobolka banaadir ayaa keenay nidaamkan cusub oo sida ay sheegayaan dadka badani inay isbeddel weyn dareemeen haddaba maxaa isbeddel dhanka dhaqaalaha ah oo ku iman kara bajaajleyda mar haddii a iyo b laga dhigay maxaa bajaajleyda ka hortaagan inay guddi sax ah samaystaan oo iyaga afkooda ku hadla ciidanka taraafikada kaalin caynkeya ayay ka qaataan socodka gaadiidka iyo dadweynaha weydiimahaasi iyo kuwo kale ayaan hordhigay martida barnaamijka weydiinta koowaad waxaan ku bilaabayaa cabdisalaam nuur maxaa isbeddel dhanka dhaqaalaha ah iman kara mar haddii la xadiday tirada bajaajta maalintii shaqaynaysa wallaahi een een fursad shaqo oo hadda soo korortay way soo korortay la dhihi karo ma arko laakiin waxaan arkaa uun micnaha een cidhiidhiga magaalada ama saxmadda ka jirta magaalada een in lagu kontaroolo uun laakiin ma dhihi karo maanta een bajaajleydii a iyo b markii loo kala qaaday shaqaa soo korodhay oo shaqo kala dheeraadaa soo baxday een marka waxaan dhihi lahaa dowladda mid baan dhihi lahaa dowladdu waxay dowladnimada dowladdu ay ku tahay waa dadka shacabkeeda dadka shacabkeeda haddaysan u naxariisanin ama aysan eegin oo aysan waxaana la isgaraynin oo bulshadu say u nooshahay bulshadu waa bulsho isku nool waa dad faqri dad faqiira iyo dad waxhaysta intaba way isugu jiraan oyna hoos u eegin oynan dantooda danta dowladda uun aysan ka shaqaynin iyo ama awaamiirta ay soo rogayaan waxaan dhihi karaa dowladnimadu saas dowladuguma gaadho dhowr iyo soddon sano waxayn dowlad la-aanta la nahay ee adduunka uga hadhnay waa kala dambeyn la-aan iyo isu turi la-aan iyo isu tanaasul la-aan marka waxaan dhihi lahaa dowladdu bajaajleyda maadaama a iyo b u kala sameysay waa sax waa nidaam fiican oo saxmadda iyo cidhiidhiga magaalada ka jira la rabo in lagu kala wado iyadoona dhinaca kale wax ka fiirinaysa inay canshuurta ay ka khafiifiso dad masaakiin hadda wiilkan oo hadda bajaajlaha biida wada oo kale sugaadlay hadda wuxuu leeyahay ani bajaajti ma lihi qof baan u wadaa aniga waxbaan ka raadinayaa dad baa wax dad dadkaygisi waa kusii nool oo isagana wax ka raba oo biil ka raba kii iska lahaana shan iyo toban doolar buu ka rabaa habeen walba sidaa sheegaysana si uu sheegayana dee waynu ognahay magaalada waxaa laga yaabaa maalin isbuucii waxaa laga yaabaa inay saddex maalmood inay magaalada waddooyinka muhiimka ay ka shaqeyn lahaan kale ay xidhan tahay oy u xidhan tahay shakhsiyaad ama dowladda ka mid a oo soo degay marka waxaan dhihi lahaa dowladdu waa inay shacabkeeda hoos u fiiriso waa inay u naxariisato waa inay ayna dhihin uun amni baa lagu sugayaa ama saxmad baa lagu yaraynayaa a e b baa loo sameeyey dhinaca kalena ay ka fiiriyaan oy canshuurta ay wax ka dhimaan saasaan u qaba
waa tahay cidiid mare waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maxaa bajaajleyda ka hortaagan inay guddi samaystaan guddigaasoo toos xiriir u leh dowladda kaasoo fadhiya markaasi meelaha go-aamada iyaga taabanaya lagu gaarayo ee go-aankooda meeshaasi ka dhiibta maxaa ka hortaagan inay samaystaan bajaajleyda
dhibkaas bajaajlayaasha keliya ma qabaan bulshada soomaaliyeed oo dhanaa qabo oo waxaa weeyaan qolo walba hadday ay yihiin ganacsato hadday yihiin dadka caadigaa ma lahan iskaashatooyin bajaajlayaasha marka habacsanaanta iyo kala daadsanaanta bulshadeena ka jirta unbay qeyb ka yihiin weliba bulshada qeybtay ugu kala daadsaneed oo ugu hooseysay ka imaadaan marka hadday bajaaj bajaajlayaasha ta isku imaadaan ee iskaashatooyin ay samaystaan dhaqaalo uruursadaan waxaa weeyaan waxay noqon karaan dad saameyn leh dowladdana go-aanada rabta iskama qaadan karto oo waxay noqonayaan dad codkooda la maqlaayo oo saameyn yeelan karo dowladdana markaas waxay ku andacooni oo ah inay traffic violation sameeyaan wadooyinka inay ciriiri ka dhigaan way kala doodi karaan miisaskay tegi karaan tusaale ahaan oo kale bajaajliyada isku mid maaha dadna waa dad aan daraagas isticmaalin oo si saxa u shaqaysto wadada saxdaa maro oo nidaamkii la marsiiya maraayo dadna waxaa ay sharciga ku dheelayaan dowladda marka iyada waxaa la rabaa inay si collectiifa si wadara inay dadka u cinqaabta maahane booliiska qeybta u qaabilsan iyo taraafikada kuwaasaa la rabaa in la cinqaabo wadooyinka qaldangelayo ciriiriga sameynayo yacni ku xadgudbayo sharciga wadamarista iyaga leysinka halagala laabto yacni waxaa weeyaan qofkaana hala dhaho bajaaj ma wadi karo wixii way xakameysmayaan marka waxaa ka hortaagan wax kale ma ahan si guud dhibaatooyinka haysta soomaalida oo kala daadsanaanta iyo dadka inaysan nidaam yeelan karin aysan meel iskugu imaan karin mana yaqaaniinoo waa dad burbur kusoo koray hadda eh, gaadiidkan waaweyn oo kale oo dekada kasoo xamaalay iskaashatooyin ay leeyihiin qof ka mid a hadduu dhibaato geystay xitaa muu baahna familkiisa inay wax ka bixiyaan iskaashatada ka bixisa maalinba lacagay urursadaan marka bajaajlayaasha inay xaafad xaafad ka bilaabaan degmo degmo markii degmo walba iskaashato ay yeelato markaas ka bacdi iskaashato guud ay samaystaan maslaxa badan ayay oo yacni dantooda ayay ilaalin lahayd yacni waxayna ka dhibaatooyin badan oo maanta ku dhacayana ma aysan ku dhaceen marka dhibaatooyinkaasaa ugu wacan inay kala daadsan yihiin iyaga laftirkooda dad dhalinyaro badan oo daraagas iska isticmaalayo xashiish ka cabaayo wax u kala soconeen qof noocaasa marka kii wanaagsanay hadda u imaado xitaa maxay ku heshiin karaan inkastoo hadda waxay sameeyaan siday isku yaqaanin ee iskugu dhowyihiin markay dhibaatooyin uu dhaco ama qof shil oo galo kale way isku soo gurmadaan laakiin wixii in la ballaariyo oo nin walbito maalintii nus dollar hadduu iska jaro nus dollar maxay ku qaadanee Mus- nus dollar oo xafiis looga doodo oo yacni waxaa weye haddii lagu xadgudbo ay qareen qabsan karaan dowladda la gorgortami karaan yacni waxaa weeyaan ay samaystaan waxba kuma qaadanayso laakiin waxaa u maleedaa waxaas oo dhan inaysan usoo jeedin
cidiid mire aada buu mahadsan yahay n sida jawaabta aada uga bixisay su-aasha aan ku weydiino waan kaaga mahad celinaya waxaan rabaa n cumar iyo maxamed inaan hal su-aal idin dhex dhigo n labadiina qofba fikirkiisa ayuu dhiibanaya bajaajta n kolley maalintii markii la yihahdo qofka ha shaqeeyo waa habeen iyo maalin ayuu shaqeynaya habeen iyo maalin markaynu eegno keebaa daqli badan oo daqli fara badan uu soo galayaa n qofka waxaan ku bilaabayaa cumar horta saaxib waxaa daqli badan haween waayo habeenkii waxay ku daqli badan tahay habeenkii dadkii dhanaa soo wada baxaan aroosadii iyo wixii la qabo xafladaha iyo wax dhan waasaa ku daqli qabnaa ma fahant laakiin maalin haddii la dhaho maalin intaa wax raadinaysaa waqtiga laakiin haween hadday tahay haween hoteelada albaabka istaagay waxaa artida helay meesha waxaa arti ka qaaday laakiin maalin haddii la maalin saasaa ureegay waxaa calafka ahayshida qaadanay taasaa marka Eh, waayahay haye maxamed adiga maxaa ku daraysaa fikirkaaga ani ahaan maalina ila fiican sababto ah haween haddii la dhaho haween waxaa shaqeeya gawaari loo yaqaano dhaweeye in badan dadka hoteelada aadaan waxay raacaan dhaweeya sababto ah bajaadka iskumaalee kar amnigeed ma sugno inta badan lama raaca bajaadka waxaa lagu dhahaan dhaweeya raaca Waxa- waqtigii lasoo baxaana waa waqti aad iyo aad u dheer toban sacbeenimo iyo sagaal sacbeenimo qof soo baxay bajaaj ma isku aaminaa waxay wataan taleefono iphone ama taleefono qaaliya wataan waxay dhahaan waa laga waa- waa nin la dhacaa marka aan waxaa ila fiican ma- maalina ila fiican waayahay n cabdisalaam waxaan rabaa inaan meesha n su-aal yara iga soo baxday haddii bajaajtii a e b laga dhigayo maalina shaqeeya maalinaha shaqeynin la yidhi kuwaan la yidhaahdo rakaab amaba bajaaj eh, aan iraahdayo kuwaan rakaabka ah en iyagu eh, ka waran arrintaasi fursad dahabiya ma u tahay haa way u tahay oo sababta aan een, iyagu janis baba ka dhex arkaanba laga yaababa inay jajgaraynayaan iyagu oo ayba leeyihiin een, ee bajaajta ha laga saaro magaaladaba ha laga suuliyo macnaha s- ee, step step iyagoo hadda usoo marayba dee loo marayba a e b sidaas oo kale inay ka baxaan meesha iyagu fursad bay ka arkaan waayo dhaweeyuhu een, oo dhaweeye horta waynu sidaan ognahayba dee een, shirkaddan hormuud baa samaysatay Een, hormuudna dee waxaad moodaaba meel kasta inay busineskii dhinac kastaba bulshadii ay kaga timid marka een, dhaweeyuhu fursad bay u arkaan inay bajaajta meesha ka saaraanba haddii ay even kaba saari kari lahaayeen wayba ka saari lahaayeen bajaajta marka een, iyagu fursad weyn bay ka dhex arkaan inay bajaajtu meesha ka dhex baxdana oy ka suushana way rabaan
n waayahay cidid isla su-aashan adiga maxaad ku daraysaa waxaa la yidhi n qof geeridiis waa qof n muxuu ahaaye noloshiisa adiga ka waran aragti ahaantaada n waa sidee iyo qoladan dhoweeye maadaama n la kala xadiday bajaajtii
Een, horta meesha waa ganacsiyo suuqa waa lagu tartamayaa Een, dadku markay ee, bajaaj horta dhaweeyaha inta badan dadka ma wada awoodaan oo marka hadda aad rabtid inaad bajaaj raacidoo kale meesha lacagtay kugu geeni haddaa dhaweeyo yacni waxaa weye aad raaciyaysa xoogaa way ka badantaha way ka badantaha marka dadka bajaajtaas aa u sahlanay raacaan waxaa u maleedaa waagii lasoo rogi jiray bandowga oo yacni waxaa weeyaan ee, ciyaal weerada aad kusoo bateen dhaca uu batay ayaa xilligaas fursad badan heleen dhaweeyaha oo fursad ugu fiicnayd xilligaasay heleen oo habeenka haddii la gaaro maxa- ma shan sac meed mise lix sac ay ahayd yacni habeenka haddii la gaaraba inaysan lix sac haddii la gaaraba inaysan bajaajtu aysan shaqeyn karin meeshaas fursaday ka heleen Een, haddana waxaa weeyena hadda markii laga hadlayo markii hore uga rooneyd sababtoo eh hadda ma jiro wax bandowa ma jiro bajaajtan la dhahay eeda oo maantay leh maanta subaxii soo galaa ilaa habeenkii dhan wuu shaqeynaa Oo- laakiin markii waxa markii waxa u jaaniska fiicneed uu bandowga uu jiray oose bajaajta aysan shaqeynaynay markaasee dhaweeyaashu u- u- u jaanis fiicneed Eh, haddana taksiyada iyo laftirkooda way soo badanayaan magaalada oo yacni inay magaaladu heli karto gaadiid jaban haddii ahaleed bajaaj iyo haddii ahaleed taxi wada intaba dhallinyaradana fursado shaqe u taha dad badan oo oo hadda bajaajlayaal ahna dhaweeye wadi jireen waxay u arkeen suuq badan inuusan lahayn intii usoo guureen marka qofba sibuu meeshuu markaas jaaniska heli karay ama siley waxaa kusoo saari kartaa uu aadaya laakiin dadka inta badan dhallinyarada iyo baabuurtiiyo qaaliya iyo eh, waxaan u maleedaa dhaweeyaha inuusan jaan badan uusan ka jirin dhankaas waxaana keenayo baabuurtiiyo qaaliya iyo gaarigii lacag badan aan kasoo bixisay iyo wixii kaasoo gelayo yar oo aan aada u badneen marka qofka bajaajta uga raqaysan lacagna wuu helaya dadka dhan. marka sababaha aysan usoo badanayno fursad badan aan loo arkaynin taasaa kamid a oo gaba- baabuurkana canshuur adagaa laga qaadayo waxaa waaye waa xamar baabuurta aad ay qaali u yihiin
waayahay een كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة xarumaha dhaqancelinta alabraar ruuxii dhaqan wareere xumaha ku dhiirrado wuxuu dhoortaa aysan jirin oo dhabbayaasha daroogada ku dhuuqaya dhakab dhakab xarumaha dhaqan celinta al abraar baa dhab ugu istaago dhaqan celin dhammaystiran u diyaarshay dhaqso u geeya dhaxal weeye tacliintu iyo dhigaal aan dhammaanay ruuxii dhinac maro oo dheeldheel iyo dhalanteed u qaata oo micnaheeda aad u dhuuxin xarumaha dhaqan celinta ee alabraar baa dhab uga dhaadhicinayo dhammaanteed u dhigayee dhaqso u geeya dhaganugeel ruuxii laga waayay waalidkii ku dhaqan xumaada oo dhawaaqay dhibsanayaan dhalaar kastaa ku dhahaya yaaqay hanagu qaylinano xarumaha dhaqan celinta al abraar baa dhexda u xirto dhaqan celin dhammaystiran u diyaariyey dhaqso u geeya xarumaha dhaqan celinta labraar waxay diyaar kuula yihiin dhaqan celinta dadka waaweyn rag iyo dumar dhaqan celinta carruurta wiilal iyo gabdho iyagoo baraya qur-aanka axaadiista tawxiidka fiqiga culumta shareecada iyo tarbiyada islaamka xarumaha labraar waxay dhaqan celinayaan caasiwaalidiinka kuwa waxbarashada ka seegseega iyo dadka isticmaala maandooriyaha xarumuhu waxay leeyihiin goobo jiif wacan oo nadaafadooda laga taxadaray iyo cunno isku dheela tiran waxaa halkaas diyaarku ugu ah doctor aadan sunni oo u kuurgelaya afar iyo labaatanka saacba xaaladaha caafimaad ee dadka loo samaynayo dhaqan celinta waa dhakhtar ku xeel dheer sida la isugu daweeyo dhirta xarunta koowaad ee dhaqan celinta wiilasha al abraar waxa ay ku taallaa deegaanka weedow ee duleedka muqdisho halka xarunta labaad ee dhaqan celinta wiilasha al abraar ay ku taallo xaafadda shirkore gaar ahaan agagaarka sargaduudda wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir telefoon nambarada kale ah eber lix hal shan afartan iyo labo afartan soddon iyo lix eber lix hal labo eber eber afartan iyo saddex lixdan iyo kow iyo eber lix hal saddex labaatan iyo labo labaatan iyo saddex konton iyo saddex الأبرار كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة مدرسة القرآن مدرسة madrasadan magaceeda waxaa leedahay muqdisho international school waxay ka kooban tahay afar qaybood oo waxbarasho ah qaybta koowaad waa qaybta xanaanada carruurta oon wax ku barno arday da-da u dhexayso saddex sano ilaa lix sano ardaydaas waxaan barnaa qur-aanka kariimka adkaaro anaashi ducooyin xisaab af soomaali iyo alifbeetada ingiliishka ardaydaas waxaan siinaa quraac qado galabkiina waxaan siinaa caano waxay helaan cayaaro duurkiina waxay helaan ugu yaraan saacadii bar ay seexdaan waxaan u diyaarinay gawaari guryahooda ka soo qaada kuna celiya waxa wax u dhiga macallimiin ku habboon waxbarista ubadka aqoonna u leh qaybta labaad waa qaybta qur-aanka kariimka oo u qaybsan saddex qaybood qaybta hingaada oo ardayda xoogga loo saaro qoraalka iyo akhriska muddo koobanna ay ku bartaan qaybta labaad ee xifdintana waa qayb ardayda xoogga loo saaro boqolkiiba sagaashan xifdinta qur-aanka waxaan u raacinaa maadooyinka asaasiga ah sida xisaab ingilish iyo af soomaali qaybta saddexaad ee qur-aankana waxaan ugu talagalnay gelinka hore inaan ardayda qur-aanka xoogga u saarno gelinka dambena waxaan siinaa iskuul dhammaystiran qaybta saddexaad waa qaybta dugsiga hoose dhexe iyo sare oo iskuulaadkana wax badan waan uga gedisannahay qaybta dugsiga hoose waxaan ku qaadanaa siddeed maado maadada koowaad waa qur'aan ingilish carabi af soomaali xisaab saynis social iyo tarbiyo dugsiga dhexe waxaan ardada ugu darnaa kombyutar iyo qur-aan fasalka siddeedaad ardayda gaarta wiilal iyo gabdho waxaan ugu darnaa maadada cunno karinta ama home science dugsiga sare waxaan iskuulaadka dheernahay shan maado maadada koowaad waa maadada tafsiirka qur-aanka kariimka maadada labaad waa maadada kombyutarka maadada saddexaad waa maadada korontada maadada afraad waa maadada darwalnimada maadada shanaadna waa maadada dhaqaalaha ama busineska waxaan siinaa arday dugsi sare ka qalin jabisay shan shahaado shahaadada koowaad oo tafsiirka qur-aanka midda labaadna kombyutarka midda saddexaadna korontada shahaadada afraadna darwalnimada shahaadada ugu dambaysana waa shahaadada dugsiga sare ee mawaada kala duwan oo arday kusoo qaatay qaybta afraad waa qaybta koorsada ama u diyaarinta iskuulka waan ugu talagalnay ardada da-da waxbarashadu ay kala wen yihiin si aan isu waafajinno muddo kooban dugsiga muqdisho international school wuxuu ku yaalaa degmada hodan xaafadda taleex waddada cabdiqaasin wuxuu ku dhegan yahay warshadii hore ee kokokolo dugsiga muqdisho international school waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada kale ah eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo kow konton iyo labo ama eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo lix toddobaatan iyo lix عزيما سعى لخدمة القرآن صح صح صح صح alhadi herbal medicine dhammaan cudurrada dadkeennu ay la dhibtoodeen oo dhuunigii u diiday dhakhaatiirta alhaadii baa dhabar jarayo dhaqso inay uga dabiibaan dharaar walba heegan u ehedadow u dhaqaaqa oo dhanna ha u dhaafinina baabasiir haddaad la dhibtooto dhaqaaqii kuu diiday fashinna uu kuu dheeriyaho aad la dhalan dooshaa dhakhaatiirta alhadii baa dhaqso kaaga dabiibayay u dhaqaaq oo dhanna ha u dhaafin shaybaar dhammaystiran dhammaan cudurrada jirkaada ku dhuuntay dhibicdhibic u soo saaraa iyo daawooyin dhaxalgal oo dhir fareesha laga soo dharaandhiyey alhaadii herbal medicine baa dharaar walba kuu diyaarshay u dhaqaaq oo dhanna ha u dhaafin alhadii herbal medicine oo u heegan ah daryeelkaaga cudurrada uu kaa daweynayo waxaa ka mid ah baabasiirka noociisa kala duwan qalin la'aan igfashinka yiridka suuska umulusubyaanka dabaysha caadawareerka hameerida kobcinta ugxaanta iyo daweynta waxyaabaha keena minidegdega sidoo kale cudurrada ay xaruntu idinka daaweynaysa waxaa ka mid ah malaariyada tiifowga gaaska xasaasiyadda xambaarta romatismka iyo isfiilitada alhadi herbal medicine waxay kuu diyaarisay toobin casri ah iyadoona ragga uu toobayo dr axmed cali nuur oo leh khibrad sideed sano ah halka dumarkana ay toobayso dhakhtar dumarka u qaasa dhammaan cudurradaas waxay xarunta idinkaga dabiibaysaa daawooyin laga sameeyey dhir freesha alhaadii herbal medicine waxa ay ku taallaa waddada labaad ee isgoyska bakaaraha toosna u gasha bacadlaha dharka wixii faahfaahin intaa ka badan kala xiriir eber lix hal shan shan iyo toban eber lix sagaashan iyo lix ama eber lix hal shan siddeetan iyo kow afartan iyo lix toddobaatan iyo sagaal صح صح صح صح صح صح صح صح alhadi herbal medicine dhammaan cudurrada dadkeennu ay la dhibtoodeen oo dhuunigii u diiday dhakhaatiirta alhaadii baa dhabar jarayo dhaqso inay uga dabiibaan dharaar walba heegan u ehedadow u dhaqaaqa oo dhanna ha u dhaafinina baabasiir haddaad la dhibtooto dhaqaaqii kuu diiday fashinna uu kuu dheeriyaho aad la dhalan dooshaa dhakhaatiirta alhadii baa dhaqso kaaga dabiibayay u dhaqaaq oo dhanna ha u dhaafin shaybaar dhammaystiran dhammaan cudurrada jirkaada ku dhuuntay dhibicdhibic u soo saaraa iyo daawooyin dhaxalgal oo dhir fareesha laga soo dharaandhiyey alhaadii herbal medicine baa dharaar walba kuu diyaarshay u dhaqaaq oo dhanna ha u dhaafin alhadi herbal medicine oo u heegan ah daryeelkaaga cudurrada uu kaa daweynayo waxaa ka mid ah baabasiirka noociisa kala duwan qalin la'aan igfashinka yiridka suuska umulusubyaanka dabaysha caadawareerka hameerida kobcinta ugxaanta iyo daweynta waxyaabaha keena minidegdega sidoo kale cudurrada ay xaruntu idinka daaweynaysa waxaa ka mid ah malaariyada tiifowga gaaska xasaasiyadda xambaarta romatismka iyo isfiilitada alhadi herbal medicine waxay kuu diyaarisay toobin casri ah iyadoona ragga uu toobayo dr axmed cali nuur oo leh khibrad sideed sano ah halka dumarkana ay toobayso dhakhtar dumarka u qaasa dhammaan cudurradaas waxay xarunta idinkaga dabiibaysaa daawooyin laga sameeyey dhir freesha alhaadii herbal medicine waxa ay ku taallaa waddada labaad ee isgoyska bakaaraha toosna u gasha bacadlaha dharka wixii faahfaahin intaa ka badan kala xiriir eber lix hal shan shan iyo toban eber lix sagaashan iyo lix ama eber lix hal shan siddeetan iyo kow afartan iyo lix toddobaatan iyo sagaal صح صح صح صح
xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday ka habsanay dunidu inaga u dambayneen ka habsanay dunidu inaga u dambayneen calankeennan daadegay miyaydan dareemayn
radio himilo boqol laba dhibic shan megahertis ayaad naga maqlaysaan kaswadaag ayaan ku guda jirnaa oo aan ku eegayno sidee dhallinyarada u arkaan habnidaameedka a iyo b ee laga dhigay bajaajta markan waxaan rabaa inaan siiyo maxamed maxaa sabab u ah inay bajaajleyda qaar ay yidhaahdaan waan kordhinaynaa lacagta lagu raaco bajaajta
horta arrintaas waxaa ka jiro sidii oo lagu sameeyo a e b ba meesha hal door lagu qaadayay hadda ceelqolo oo kale hal- ah qofka qaadaya soobo oo kale markii la hal door baraa la dhahaa waayo waxaa loo dhahaa maalinta kale inaan la shaqaynaya la ogyahay maano halka maalin inaan marka lacag badan la helo al- ah, micnaha aniga aa u dhahani marka mid kalena waa qabaa mootooyinkan tirada badan hadda inaan nagala yaray aniga naftirkeena waa rabnaa magaalka waxaa rabnaa marka inaad tagsiyaal badan oo loo sameeyo oo tagsiyada ay soo bataan ee mootooyinkana marka oo la kala yareeyo saasaa khasaasaa nooron
waayahay ninka la yidhaahdo maxamed saaxiibka wuxuu leeyahay waan ku qasbannahay inaan kordhinno lacagta maadaama annagu aan hal maalin keliya shaqaynayno taasi soo lama odhan karo waxaad ku tumanaysaan xuquuqdii een, bulshada ee la rabay inaad u naxariisataan maxaa arrintaas ka leedahay
wallahi horta waa jirtaa midaas een, in loo naxariisto shacabka raacaya bajaajka teeda kalena maaha anaga xaasnima iyaga ku samaynayno balse maalinta kale waxaa rabnaa aniga inaan nasano inkastoo ay maalinteen ay ahayn maanta waxaa jeclaa inaan wax fiican qabsano si aan beri u jiifano laakiin haddaan dhahno sidii hore aan ku shaqaynayna anagaa meenis noogu jiro mooto shidaale u baahantaa wax walbaa la rabaa marka lacagta u- lacagta meesha aan ku aadi jirna inaan wax ku darno waa wax aniga inoo wanaagsan saa jeclaa haye cabdisalaam adiga aragtidaad waa sidii haddii la yidhi waa la kordhinayaa meeshii dadkii markaa hal door lagu geenaya laba dooraa laga dhigayaa adina aad ka mid tahay shacabkii raacisay ee bajaajta sidee u aragtaa
wallaahi ani shacab aan shacab ahaan haddaan ahay ani iima fiicna waayo waxay u tahay culays laakiin dee haddii laga maaran waayo oo dee waa waad ku qasban tahay inaad ku raacdid maanta haddii go-aan kasoo wada gaarhaan macnaa bajaajliyada dhan oo go-aan ka wada siman yihiin ay tahay een, way ku qasban tahay markaa shacabku iyaguna inay u hoggaansamaan laakiin dee go-aankaas looma wada dhano oo waa qof walba sidii ma- meeshii laga helo waa suuq waxaa laga yaabaa saddex ama afar markay ku dhahaan hal iyo bar inaad ka kale halku aad ku raacdo laakiin go-aan midaysan oo iyagu guud oo ay ka wada midaysan yihiin ma aha taas marka dee dhanka kale haddii laga fiiriyana dee iyaga macnaha waxay u tahay waayo beri way jiifayaan maantana way shaqaynayaan iyaguna waxay isku dayayaan inay ba- maanta iyo beri soo socoto inay biilkoodii sii diyaarsadaan sababaha ku kalifa ay ka mid tahay marka ani ahaan sh- aan shacab ahaan markaan ka hadlayo laakiin ani culays bay ku tahay ama shacabkao dhan markaan u hadlayo culays bay ku tahay marka dadku ma wada aha inay wada awoodaan hal doorar iyo bar dad baaban ban awoodin stoorki marka culays fara badan wuu ka imanaya dhinaca shacabka
Een, waa tahay gebagabadii ayaynu kusii dhownahay Een, cidiid waxaan rabaa inaan ku weydiiyo sida een, nida- nidaamkan uu u yimid oo a iyo bda ee bajaajta lagu xadidayo Een, adigu markii kow aad aragtay een, muxuu ahaa sawirka guud ee aad markaasi een, adiga kuu muuqday xagga mustaqbalka iyo xagga maaragtay midda dhowba
Een, sawirka guud ee markii aan si qoto dheer u fiiriyey maalinka ugu horreeyay anoo bajaaj saarnaa waxaa arkay magaaladii dhan bajaajka socotoo dhan oo wada yacni jaalaha jaalaha ma aqaan ma ee amase waa biyo ma garanaayo ee waaye xoogaa dhankaas waxay iga tusisay iyada diilo oo iyada diiladu maxay tahay yacni inaan leenahay dowlad go-aan intay soo rogto go-aankaasi yacni waxaa weeyaan uu hirgeli karo waa wax aada u qurux badan go-aanka maanta qaraar ha ahaado culeysyo badan way jiraan sideedanaba dowladnimada markii laga hadlaayo waxaa waaya dowladnimada xoriyaad badan oo laga tanaasulo dadku inay ka tanaasulna xoriyaadka wax badan oo qaraaraad la qeesaa kabacdiya waxaa laga yaabaa inaad dowladdu munaafacaad badan aad ka heshid oo amni aad ka heshid oo caafimaad ka heshid oo waxbarasho ka heshid oo adigu laftirkaaga xuquuqdaada siyaasiga aa heshid oo beri aa wax dooran kartid oo lagu dooran kara haddii aad rabtid aa la gaari karo marka waa bilow fiican yacni waxayna i tusisay musawir aada u qurux badan oo yacni diile i gelinayo markii ugu koowaad oo aan arkay waxaana tahay s- eh, yacni waxaa weeyaan meeshu markuu nidaam ka jiro oo dowlad ay ka jirto waxaa lagu gartaa dowladdu waxay soo rogto waa in la adeecaa waa khasab dowladda nidaamyada ee soo saare iyo sharciyooyinka cusub oo soo saare haddaan nahay dadka muwaadiniinta ama yacni citizeniska waa inaa obeygaranaa dowladda oo adeecnaa marka taas dhankaasi way fiican tahay in dowladdii loo hogaamsamaayo waana wax aada u qurux badan leh Eh, waan rajeynayaa dowladnimadeena inay cageeda ku istaagto oo intaas yacni waxaa weeyaane intay ka hormarto markeedana dowladdu ay gaari karto intay qaangaarto dadku inay ka fakeri karto dadkan u hogaamsamayo ee ku hoos noole muwaadiniinta iyo masaakiinta in loo turo oo go-aamada yacni noloshooda taabanayo laga qeybgeliyo ama ugu yaraan caadiyan sida caadiga dowladaha yacni horumaray ama dowladaha yacni waxaa weeyaan eh, yacni wanaagsan oo kale dadka bulsho walbo bulshada way kala qeybsan tahay eh, qeybo kala duwan waaye yacni waxaa weeyaan eh, bulshada qolo walba oo isku meheradaba dhanay ku jiraan qolyahaas dad maslaxadooda matalo ayaa yacni waxaa weeyaan eh, eh, yacni in- inay meesha ku fadhiyaan miiskaas waxaas lagu go-aaminaya marka dadka noocaas u fadhiyaan waxaa laga fekeraya go-aanka intaan la gaarin in horta la sameeyo balan a iyo b iyo c kabacdi uu noqdo kan waxa ugu dambeeya laakiin ka hor la tijaabiyo intaanoo isteeb kale intaan haddii wixii la rabay in wax looga qabto haddii wax looga qaban waayo kabacdi waa wax la justify garayn karo dowladda go-aanka ay qaadanayso marka haddaan su-aashaas jawaabteeda aan soo koobo waxaan dhihi karaa musawir aada u qurux badan ay bixinaysaa markii despite yacni culisyada uu leeyahay wax kale markii meel laiska dhigo intaasaa waxay tahay waa waxaan la asaneynba oo muddo badan aan raadinaynay
waayahay n cumar mar allaala markii uu soo baxay nidaamkan a iyo b waxaa durbo bilowday falcelin n bajaajleyda ah ay sameynayaan oo dibadbaxyo ayay dhigeen muxuu ahaa filashada aad filanayseen idinka oo aad falcelintaasi u sameynayseen
horta markii koowaad markii koowa arrintan la keenayay mootooleeda horta wayba diidayeenba waayo mooto cusub waa lasoo bixinaa rinjaa marayaa lahaa khasaaro waaye lacagta ka baxda ee dadkan fiirinaya marka mootadii cusuba haddana waxaa lalahaa rinjaa lagu buufinaya dadkanna way diidayaan oo soomaalida saa ogtahaba marka waa kahay
n waa tahay haye maxamed adiga maxaad u dibadbaxday n sooma fiicneen in wax waliba aad ka warsugto sida ay wax noqon karaan sooma wanaagsaneen hadda bal fikirkaaga iyo fikirka markii hore aad aaminsaneed isbarbardhig
wallaahi horta fikirka hore aa aaminsana oo qaldanaa hadda waxaa waaye alxamdulilah halka maalina iga badanaan waxa aa shaqaysto wax aa ku banaan bax iyo waxa aa qas iyo khasaar aa ku sameey maqabo wallaahi alxamdulilah halkii maalina iskaga qanacsannaa ani inkastoo dowlad amar ee soo bixisa amarkeeda aa qaadanayna
n waa tahay n ugu dambeyntii cabdisalaan ayaan ku bilaabi doonaa kadib aan soo wareejin doonaa cabdisalaan baaqa aad dirayso muxuu yahay hal iyo laba
baaqa aan dirayo een, waxaa weeyaan dowladda in awaamiirta ay soo rogto in loo hogaansamo dhinac kasta ha noqoto haddii hadda tan ay bajaajku soo rogto oo kale ay tahay iyo hadday mid kaloo soo socota ay noqotoba kulley in dowladda la adeeco oo macaamarkeeda la qaato waa muhiim waayo dowladnimada iyo kala dambeynta innaga ayay dan inoo tahay Een, ta labaad een, qodobka labaad aan ku darsanay waxaa weeye dowladduna shacabkeeda hoos ha u fiiriso oo xagga naxariista aysan ka tegin mar walbana ayayna isdhihin uun awooddaada iyo dowladnimadaada wax ku muquuli ee dhinaca kale shacabka ha ka fiirsan dhilah waayahay haya cidid baaqan soo jeedinayo waxaa waaye een, dowladdu ama maamulka gobolka banaadir in yacni waxaa weeyaane si magaalada ciriiri ka jira oo u yaraado dadkan nidaamka ay soo rogeena sharciga soo rogeena adeecayn ee culeys u arkin in ciidamo taraafiga la howlgeliyo si sax loo howlgeliyo wadooyinka cariirigana ciidankaas ay ka howlgalaan lana kala xadeeyo waxaan kale usoo jeedin lahay in hoos loo fiiriyo gaadiidkan aadka u waaweyn ee xamuulka ee yacni waxaa weye maalintii lasoo fasaxayo ee wadooyinka dhan ciriiriga bajaajta lagu sheegayo waxaa ka daran gaadiidkaas ciriiriga ay sababaan baabuurtan degata kasoo baxee in xilliga shaqada ee dadka isku soconayaan inaysan soconin oo habeenkii sida adduunyada la sameeyaba gaadiidka waaweyn habeenkii markii dadku yacni badanaa ay kala xaroodaan in lasoo fasaxo oo meeshaas ciriiriga waa ku yaraanaya Eh, waxaan kaloo soo jeedin lahay si magaaladan dadka ku nool dadka matalayo ee maamulka u noqonayo eh, dowladda hoose ee xamar hadda waxa meesha ka jira waa maamul gobolka banaadir waxaan u baahannaha horta inaan helno dowladda hoose ee xamar magaaladiisa maqaam kaloo siyaasi iyo waxaan laisku heestaysan yeelanin laakiin ha yeelato dowladda hoose dowladda hoose maxay noqonaysaa yacni waxaa weye golo deegaanoo lasoo doortay dadka magaaladan degan ay doorteen berina markay meesha joogaan maslaxada dadkaas iyo duruufta ogsoon dadkay ka imaadeen oo xaafad walba iyo deegaan walba qofay soo dooranayaane dirsanayaan qofkaasaa meesha ku matalo go-aanka marka beri lasoo gaaraya ama bajaajla ha ahaado ama go-aamadan kale ee nolosha dadka taabanayo dad wakiilaa oo dadkaas u dooday meesha ku yeelanayaan marka waxaan ka codsanaynaa yani waxaa weeyaan dowladda inay arrinkaas ay sameyso oo dadkan lasoo magacaabayo oo canshuurtii yani la qaadan aan ummadda wax loogu qabanaynin culeyskan bad faraha badan in laga dhaafo dad iyaga matalo oo yani waxaa weye iyaga ka imaadana meesha la geeyo intaasaan ku tali lahay
waayahay haye cumar adiga maxaa baaqoo jeedinaysaa
niyo waxaa baaq jeedinaa dowladdu waxaa baaq ugu jeedinaa inay micnaha canshuurtaas een ay kala yareeyaan ee inay taraafika noo taraafika fiican noo keenaan jaamkaas sida loo yareeyo taasaa baaq ugu diraa asalaamu calaykum waraxmatullahi
waayahay haye maxamed ugu dambeyntii adiga
wallaahi baaq adira waxa waay siduu walaalkayga oo sheegay baabuurta gabaarida weyn ee kasoo baxa dekedda inkastoo jaamka u badan ee ay keenaan halka baabuur oo meesha galo wuxuu keeni karaa jaam saa-id u badan inkastoo kuwa qaar xataa aysan leyn bareeg adigoo ku jiro jaamka in- waxaa laga yaabaa inay ku imaadaan waxaa waaye sababtoo ah gaa- bareegooda waxaa waaye aariyo waa jiitama la yaaba inay ku dhibaateeyaan ama shacabka adiga rakaabka aa waddo ay dhibaateeyaan baaq waxa uu diri lahaa gabaaradaas inay la qabto sida walaalkay oo sheegay habeenkii inay soo baxaan
xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday ka habsanay dunidu inaga u dambayneen ka habsanay dunidu inaga u dambayneen calankeennan daadegay miyaynan dareemayn
guud ahaan intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii kaswadaag oo aan toddobaadkan mar kale ku eeginay qeybtii labaad mowduuceeni ahaa sidee dhallinyarada u arkaan habnidaameedka e iyo b ee laga dhigay bajaajta martida barnaamijka ayaan u mahadcelinayaa farsamayaqaanka sidoo kale waa uu mahadsan yahay tan iyo inta aan ku kulmi doonno barnaamij mid kan la mid a waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo ammaano allah
xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday ka habsanay dunidu inaga u dambayneen ka habsanay dunidu inaga u dambayneen calankeennan daadegay miyaynan dareen